asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenni murtida maanta een dhinacyada badan iskala eegi jirnay innaga oo hadba qiimaynayna miisaanka ay leedahay dadkana la wadaagayna iyo marxaladaheedii oon isku dayno inaan muujinno hadday ahayd maahmaa marxaladeed ama sheeka murtiyeed ama sheeko macneed ama sheeko maslixeed intaa tay doontoba ha ahaato si kastoy noqotoba sheekadu markii la furfuro ama dhinacan loo dhigo ama dhinacan loo dhigo ama laga sheekeeyo dee dadweynaha ayay arkaa qaad u tahay iyaga waxaa la rabaa inay dhuuxaan dhadhansadaan ama ay dheefsadaan oo ay noqoto dee sheekadu ama mahmaahdiyo murtidu miday iyagu leeyihiin ayna madaxsadaanoo si fiican ay u mashiiqsadaan iyada iyo mulaaxda ku duugan warkaba taasoo ah iyadoo saa tahay ayaa fahanka haddana iyo isla garashada erayada ama miisaanka erayada ama soo qabashada ama garashada xigmadda iyo murtida daboolan iyo midda haddii eebba idmahaya daahan intaba dadku uusan u sinayn oo maaragtay faro ma sinna ay tahay xaaladdu teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waa mid ka hadlaysaa dhanka wadajirka wadajirow maxaa tahay waxaa jiri karaa wadajirka qoyska wadajirka qoyska waa tii mahmaah soomaaliya ay ahayd labada gacmood midba maalin baa la barkadaa mahmaah kale waxay ahayd haddaad heer fiican aragto labada qof mid unbuu ku dhisan yahay ama labada qof mid baa tiir u ah haddaad qoys wanaagsan aragto labada qof ee wada jooga mid baa tiir u ah baa layidhi ama lagu taagan yahay ama qoyskaasu ku dhisan yahay sidoo kaleento haddaad aragto dowlad aad iyo aad u xoog badan oo dadkeedii iyo maaragtay noloshiisi iyo howlaheeda isku duuday dadkaas waa inuu labo mid yahay in dadkaasu ay aqli shaqeeye heleen oo aqligaa shaqeeyaaye uu kala hagay iskuna khasbay wanaaggoodana uu baray iyo in haddii la kuusoo ogol yahay aqligoodu shaqayn waayey oo un la ysku raacsiiyey laguna khasbay labadaa unbay mid noqonaysaa sababtoo ah dalalka adduunka dhowr nooc ayaa loo xukumaa qaab waxaa jira dalal horay dadkoodii waxay horay soo mareenba markii dhexe u sameeyey layman ay dadku ku jeestaan oo mashquuliyey oo dadku ay iska maaragtay habisadaa isaga jiraan waxay cunaanna ayna waayin waa jiraan iyo nabadgelyo ku filan iyo wax noocaas iyo dhaqaale iyo waxaas oo dhinaca un ka dadaala iyo dalal car hadal idibna melihi dadka yidhi oo sidaa isugu hayo oo maslaxadoodii sidaa u arkay marka mahmaadan waxayna leedahay dadku waa labolabo dadku waa labolabo haye labo aqli ku wada socotaa iyo laba cabsi ku wada socota dadku waa labolabo laba aqli ku wada socotaa iyo laba cabsi ku wada socotaa dadku labadaas unbuu mid noqdaa labada aqliga ku wada socotaaye waad garanaysaayo dee aqligaasaa kala hagahayo oo ay wax fara badan ku nadaamsadeen ama xeerar ha ahaato ama kala dambayn ha ahaato ama dhaqaale ha ahaatee way ka guul gaadheen oo guul bay ka gaadheen waa labada aqliga ku wada socotaa labada ee cabsida ku wada socotaana dee waa la ysku daray oo waxaa la yidhi haddiidnaa saas yeelin dhegii ayideed baan idin jibinaynaa ama saxadaan idinka saaraynaa ama waan idinka adeeganaynaa ama waxaad tihiin baan idin baraynaa saasaa la yidhi oo amarkaas iyo cabsidaas yay ku wada socdaan ama iyaga laftooda yaa midba midka kale ka baqaaya si kastaba ha ahaatee dadku waxaa la yidhi waa labalabo labo aqli ku wada socotaa iyo laba cabsi ku wada socota soomaalidu laakiin hadda laba aqli ku wada socotana ma aha laba cabsi ku wada socotana ma ahan meel ay tahayba lama yaqaano waxay noqotay suul fara kuma tirsano oo faryaro bidix bay ka baxday laakiin iyadu waxay unku fiicnaan lahayd hadda laba aqli ku wada socotay kama sugayne laba maaragtay cabsi ku wada socota in laga dhigo oo laysku khasbo la uleeyo saasay ku fiicnaan lahayd soomaalidu lama sehelayo say u eg tahayoo waa adduun dabayaaqa mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamkii eb waxaa la yidhi waayee loo warxumeeyey wuu walwalaa waayee loo warxumeeyey waa uu walwalaa